cabdiweli maxamed cali gaas hogaamiyaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo maanta hortagay xildhibaanada aqalka sare ee dowladda ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab iyo kooxda daacish ee ka dagaalanta wadamada siiriya iyo ciraaq hogaamiyaha puntland cabdiweli gaas ayaa xusay in dagaalka al-shabaab keliya aanan xooga la saarin balse ay jirta khatar kale ee gudaha dalkan iyo soomaaliya waxaana uu xusay in kooxda daacish ay kusii xoogeysanayso gudaha dalkan iyo soomaaliya isagoo gaas xusay in loo baahan yahay in dagaalka al-shabaab keliya aan xooga la saarin balse loo baahan yahay in la ogaado dhibaatada kooxda daacish iyo sida ay ugusii xoogeysanaysa soomaaliya sida uu hadalka u dhigay waxaana ugu baaqay madaxa sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka inay ku baraarugaan wakhtigani khatarta kooxda daacish ee wakhtigan iyo ku xoogan deegaanada uu ka arimiya puntland gaar ahaan buuraha gobolka bari dhowaan ayay ahayd markii diyaaradaha maraykanka ay duqeymo xoogan ka fuliyeen deegaano ka mid a gobolka bari gaar ahaan dhanka buuraha oo ay ku sheegeen maraykanku in ay ku sugan yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda daacish oo ku xoogan wadamada siiriya iyo ciraaq